walbarashada waliba yay furan eetaa nolola baniaadanka walinaya kaalin weyn ku qaadaasi horumarinta bulshooyinka haddii injeerna walbarasho waliba reedan dhee walkasta oo horumar ay la diiri lahaayeen degmada weejid waliba yahay kumid eetaa degmooyinka iyo adagta in la diirsiya adeegyada bulshada dhaqsa horumarka deersii kora sidaasido itin hadin waliba degmada horumare ka sameeya ay tee dhiniyada walbarashada hasanadoo ilaah dhaafi iyadoo deegaanka kabadayana goobo walbarashada cabdiqaadir isaaqa cabdi maamulaha waajid primary and secondary school weliba uusa ku midaya dadka la dareeriy marxaladaha waxbarasho iyo hamartii degmada welina uusa sharaxi iyo sanado kudiba wala geega isku bedelay dhinig walbarashada degmada weejida tan kala xigto haddii aan si guud ahaan ku waran walbarashada degmada weejid eeda maylmeil feli marahayd sanadihii hadii la dhaaf afar sano ka hor meyliliroog geekmalroog eeda meel feliliroog gaar ahaan haddii aan ku haran iskuulkan oo waajid oona maamulaha ku ahaa iskuulka waajid waa iskuul oo fac weyn oo insha muddo ku dhowaad nusqarna hata shaqeeyahayo sida taarikhda ninka sheegay bilowgiis aasaas iyo meelaha leerahay in sheegada gumaystiga talyaaniga afartimeeyada intii aasaasay nin sheegay lamaada qol oo talyaaniga ka aasaasi ilaa ay hadda ka yaalan xasuus ahaan ka yaalan kadib markii gumaystii wadaan kubay oo dowladnimadii lideeri oo insheegada xornimada la qaaday insheega hatan lixdameedkii toddobaatmeeyadii meelawasiitimen insheega hatan intii hatan diblan ballaari waana aasaas yanilahay ilaahay naharsa odayaal deegaankan kumid ahay oo ay oo xaaji taruuri oday leerahay khayr ilaahay naharsa geeriyoodata iyo intiis diban ballaariyay iskuulkii dhismo kale ka dari iyo taariikhdana ninka sheegay waagaas iyo dhatiyo iskuulka shaqeeyayle maamulyaalaas ka bedelayan macalimiinaas ka bedelayan jielka tanka dambeyo maamulyaalku anu ilahay alfnin ku helay ununa mahayna dadki deegaanka iskuulkan walbarashada aasaasiga lanka bilaawiyahayni ilaa dugsi dhexa ku kubani ilaahay mahadle geelkan maalima ku ana maamuli ku ana taasan sharaf gaaraya nin ata ni deegaanka nin adeegn sikala hadii aan sheegada an iskuulka an ku warboon walbarashadiis iskuulku horumaro fayliyasoobi mayla raawshin sheegada lamaada ku ilaa labaatanka i hata dhatiyo farqi weyn aan dhexey iyadoo dadka deegaanka walbarashada eedanka buraara siino walbarashada fahansiin micnaagii leta ee iskuulka suunmay sameey isbedel weyn oo bulshada walbarashada kagayla dhaameey kor laka wacyi geli kor hadda tir ahaan iskuulka ardayda dhikadaas may balkayaasay liboolta waa tila ardaynin dhikadaas markii laku reeb ardayda oo duhurkii dhikadaas may baa jirta arday duhurkii malbaraan oo program leerow a b e leerow oo lanka dargalay dadka deedii horanbati lanka dargalay jir oo duhurkiina dhikaan oo wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo hay-adda n r c noo kaabayan iyo jar oo suuna duhurkii dhikow hiraamna sida caadiga oo nidaamka walbarashada ayba suuna walwed marka meyleraw sheegada si guud ahaan haddii aan sheegada iskuulka macalimiintiisa waan ku sheegay iskuulka may roogde labaatan iyo laba maalin iyo roogde tobna sagaal maalin meyleraw iskuulka si gaaraan fangaree insheeda horeyn hoyn saddex maalin mayleeraas macalimiinta dowladda hanin dartiyo oo insha dowladda soomaaliya wasaaradda walbarashada hanin dartiyo iidan kuma hadnagaan laakiin wasaaradda mayleerna saddex maalin ma ka filan iskuulka waa iskuul oo inshada public ahoo deegaanka dadka walbarashada baaslaanka adeegow dadka danyar aqoon ah iyo dhikadaan saddex maalin marka ku badanta baahdiis marka maba codsadaan hortaasayti inti macalimiinta oo sanadkan la rajaayaan inti lagaa sidiidkun ah tirafel noosi taasna caqabad jartamay ku mid ah macalimiinta deegaanka roog markii imtixaanaadkii mise dukumenti joo diradaan mayba suurtagal wayse intay imtixaanka ku qeyb galaan laku xujaya intay gobolka bakool mise mise baydhabo mise afgooy ku taasina suurtagal wayd magaalo godoon lanka xilligi fadoon bakool diyaar laku bakool diyaarna xilligaas majaran taas horta may ku cusbaana wasaaradda macalimiinta iyo boos yidhoo intii in sheega muhiimadda la siiyo imtixaan shoo meeliyo lakugu qaad oo deegaanka kale intay imbahan lanka xujayna ku codsadaan si macalimiin badan iskuulka ka hela